magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan sida loo xakameeyo dabka islamarkaana looga hortago waxaana tobabarka loo qabtay qaar kamid a ciidamada dabdamiska ee magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland injineer maxamuud yuusuf oo kamid ah macalimiinta tobabarka bixinaya ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedada tobabarka iyo waxyaabihii looga hadlayay inay qaataan dabdamis ah nooca hadda socda ama afka qalaad lagu yidhaahdo advanced fire fighting oo ay ku qaateen duruus fara badan oo kuwa asaaska ah kuwa dhexe iyo kuwa saraba alxamdulilah rabbicaan waa ku guulaysannay dabdamiskaas wax badan bay dhallinyaradii ogaadeen maanta waxaan qabaa imtixaanka haddii ilahaydno khamiista la qaadaya soo socota bisha febr janaayo ay tahay soddon inay boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan ay ku baasayaan maxaa yeelay su-aalaha aan weydiiyey barrina qaar badan baan weydiinaya haddii ilaahay idmo si fiican bay u garanayaan waana ka jawaabayaan dabdamisku waa nolosha asaasigeeda dhanka kale agaasimaha waaxda dabdamiska magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa sheegay in tababarkan ku soo aaday xilligii loona baahlaa aada iyo aad ba waxaan uga faa'iidnay tababarkan waxyaaba badan aan u baahnayn ee ugu horreyso sidii aan u xakamayn lahayn dababka dhaca uga hortegi lahayn u badbaadin lahayn hantida ummadda reer puntland gaar ahaan caasimadda garoowe haddii ay noqon lahayd naf iyo maalba sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan tababarkan sii wadno noogu hormud noogu yihiin oo ay naga garab siinayaan maamulkeena degmada oo ugu horreeya maayarka caasimadda geedi run ahaantii waa tababar loo baahnaa waqtigiisina yimi waxaan rajaynaynaa in meesha nolo ka sii wado maaha tababarkii ugu horreeyay hadda aan qaadano tababaro badan hore usoo qaadanay baa jira laakiin kan muhiimad gooniya ayuu noo leeyahay waxaan si gaar uga mahad celinaynaa macallinkana siinaya waqtigiisa dheerigaa noo soo huray meel fog nooga yimi insha allah waxaan rajaynaynaa kuwii ku dabaqa wixii la baray inaan noqonno magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland ahna xarunta gobolka nugaal ayaa kamid a magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ee mararka qaar ay dababku si loonfilaan uga kacaan iyadoona inta badan la xakamay waayo